gudoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle cabdulaahi gacal ayaa ka hadlay xaaladda garsoorka ah iyo daryeelka maxaabiista isagoo dowladda federaalka ka codsaday in ay dhisto xabsi casri ah oo u suurageliya dhaqan celinta maxaabiista run ahaantii duruufo adag ayaa jira hirshabeelle ma laha xabsi dhammaan labada gobol lagu dhaqan celiyo maxaabiista dacwadaha ciqaabta waxay ka bilowdaan saldhigga waxaana wixii la xukumoon la deynin la geeyaa saldhigga lagu haayaa taasoon u samaysnayn saldhiggu inuu wax dhaqan celiyo oo muddo kooban oo baarisa in lagu haayo maxaabiista ay aheeday duruufta ugu adag ee hirshabeelle haysata waa midaas tan ku xigta waxay tahay meelii loogu adeegi lahay garsoorka oo xafiisaha aheyd dhismo iyo dayactirna may helin laakiin geedaha hoostooda guryo kila-ah ayaa garsoorku ka howlgalaa waxaan rajaynaynaa maadaama wasiirka cadaaladdu uu joogo mas-uulna uu ka yahay dhismaha iyo horumarinta garsoorka inuu arrintaa waxweyn nagala qabto run ahaantii garsoorku waa cusub yahay muddo sanad iyo laba bilood ayuu jiraa saddex tababar ayuu qaatay oon macadka garsoorka uga mahad celinayno aqoontiisa lagu kobcinayo laakiin meeshii uu ku howlgeli lahay iyo miisaaniyadiisa oo wax alla laga sugayo iyo inta mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa inay dadku ogaadaan garsoorka federaalku waa hooyadii garsoorka tasiilaadkiisa iyo muuqaalku waa ka duwan yahay garsoorka isteedyada